intaan hadda shaqaynayno laga soo bilaabo markii guddiga la dhaariyey waxaa weye dhowr iyo labaatan beri waxaanu hadda qorshaynay inaan marka hore dhisno capacitiga guddiga xafiisyadii aan samayno aan diyaarina saan u shaqayn lahayn taasaa dabcan ugu horeysa marka hadda waxaa noo bilowday oo tani ugu horeysa trainingkii ugu horreeyey waxaanu nimid magaalada nairobi oo commissionka iyo secretariat uu leeyahayba runtii ay si wanaagsan ay uga soo qeyb galeen waxaa noogu xigi doonaa haddii ilaha idhaahdo inaanu shuruucdii dejino odayaashii aanu xamar aanu kismaayo sor isugu yeedhno si ay usoo xulaan xildhibaanadii kadibna xildhibaanada haddii la xulo waxaa ku xigi doonaa iyagu inay guddoonkii doortaan isla markaana ay madaxweynihii la doorto haddii ilaha ihahdo kulli dhammaan intaasoo dhan muddo aada kooban ayaan ku qaban doonaa oo aan dhaafayn haddii ilaha ihahdo bisha
tusaale ahaan oo kale dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar waxay walaac ka muujinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada bal sidee ayaad usoo la soo xuli doonaa xildhibaanada cusub
waxaa horta farxad nooca inaan nairobi kula kulnay siyaasiyiin fara badan oo reer jubbaland ah gaar ahaan meeting ama kulan gaar ah oo waxaa jiray aan la qaadanay rag ama siyaasiyiin reer jubbaland ah oo runtii aada u daneynaya inay ka mid noqdaan tartamayaasha u tartamayaasha doorashada madaxweynenimo soo adiilahada dhici doonta shirkaas waxaa dabcan soo qaban qaabisay beesha caalamka oo udhool qeyb ka ahaa consens fara badan iyo su-aalo fara badan oo ay qabeenna waan uga jawaabnay ugu dambaystiina waxaanu iskula soo dhammaanay in insha allahu aanu si wada shaqayn ah oo wanaagsan inaanu wixii hadda ka dambeeya aanu wada shaqayno annagu waxaanu u sheegnay inaanu nahay guddi independent ah oo aan cidna si gaara ugu shaqaynaynin ujeedkanagu inuu yahay inaan qabano doorasho xori xalaala qof gaara iyo cid gaara toona aan loogu danaynaynin annaguna dee inay dad badan kasoo qayb galaan oo doorashada ka qayb galaan waxyaabaha oo annaga noo aan dantanada ay ka mid tahayba actually maxaa jira wax kale ma dhaqayna annagu siyaasad baan dhaqaynaa in marka ay aan helno partners oo tartamayaal ah waxaa way wanaagsan tahay keliya waxaanu rabnaa insha allah inay iyaguna naga codsadeen inaan udadejino shuruucdii ay ku noqon lahaayeen candidates sax inaan udejino kadibna insha allahu ay candidates noqdaan waanan ku heshiinay runtii meel fiican baan isla marnay marka waxay la tahay qaybaha kale ama qaybaha kale ee danaynaysa eenaan kulminna waan kulmi doonaa annagu waxaan u sheegnay inaan accessible nahay oo wakti kasta nala heli karo laakiin soo xulista xildhibaanada cusub iyo dhaarintoodaba xildhibaanada cusub iyo guddoonku waxaa la filayay inay dhacdo shan iyo tobanka bishii abriil hadda ayna soo dhaafnay goorma ayaad bilaabeysaan soo xulista baarlamaanka iyo arrimahan doorashada xilligai kama dambaysta waa goorma waa runta baarlamaanka wakti hore ayay qodob ka mida dastuurka oo ku xadidnayd xilligoodu ayay waxay ka dhigeen waxay u dhigeen in ay sii jiri doonaan oo baarlamaanku sii jiri doonan vacuum dhacayn ilaa baarlamaanka uu ka bedelayo marka vacuum ma jira meesha marka laga fiiriyo runtii baarlamaanka weli wuu shaqaynayaa sida habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday waynaga horreysay waxaa weye waa hab maxaanku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray marka odayaasha ayaa laisu keeni doonaa odayaasha ayaa soo xulaya haddii la yidhaahdo xildhibaanada anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteriyada iyo waxa laga doonaya shuruudaha qofka xildhibaanka ayaan deji doonaa laakiin base on waxa aan soo dejino odaygu wuxuu kasoo kasoo xulayaa beeshiisa dadkii oday waliba ciddii xildhibaanka u noqon lahayd waxaan rajaynaynaa waa runtaa shan waan waa waktigu aad bu noogu yaryahay laakiin waxaan rumaysannahay inaan aan qaban karno xilligaas inanala dhaafayn haddii ilaha qaabka odayaasha dhaqanka ay kusoo xulayaan waxaa laisla dhex marayaa in odaygu ama beel kasto ay saddex qof keenayso kadibna hal qof lagala dhexbixi doonaa ma sidaasba waa systemkii hore ee jubbaland markii horeba ay ku yimaadeen xildhibaanadu noocaas ayuu ahaa dabcan baarlamaanku ma aysan system kale ka dhigin kii unbay haddana dib u asixiyeen laakiin dadka tartamaya siyaasiyiinta walaacbay ka muujinayaan waxay leeyihiin midkii la raba ayaa lagala soo baxaya kadibna halkaasi kalsooni darra ayay ka muujinayaan yaa kala soo baxay way su-aashu guddigaa kala soo baxaya marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn waataan kuu sheegayay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan maamulku kalama soo baxayo cid kalena kalama soo baxayso saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa waa isku beel midna xisbi gaara kama tirsana cid gaara oo maaragtay annaga iyo favor gaara oon ku haysana ma jiro annagoo jubbaland danteeda ka fiirinayna waxaanu eegi doonaa haddii ilaa yidhahdo yaa yaa yaa ku habboon saddexdaas marka dee nasiib waa jiraa